iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ku sugnaayeen wafdi uu hogaaminayey madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle waxa uu kulan la qaatay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada maamul goboleedka hirshabelle madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi cusuble ayaa warbixin ka dhageystay saraakiisha qaramada midoobay ee ku sugan gobolka hiiraan waxqabadkooda iyo mashaariicda ay ka fulinayaan deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka hirshabelle magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka howlgala hay-ado kala duwan kuwa oo qaarkood aan ku lahayn wax xafiis ah magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa waxa uu sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee magaalada beledweyne in ay la shaqayn doonaan wakiilka qaramada midoobey soomaaliya howlkaanaan ku qaabilno waxaan ku soo wareejinay magaalada ilaa suuqyaha xoolaha war waxaan leenahay magaalada beledweyne waa nabad u-no soomaaliyey cid kastoo magaalada beledweyne waa nabad dowlad goboleedku waa shaqaynayaa waxaan leenahay wada shaqaynta ha la hagaajiyo diyaaraan u nahay inaan la shaqayno diyaaraan u nahay inaan ixtiraamno diyaaraan u nahay in aan wax kasta oo suurtagala la wadaagno dadaa dhintay gobolkan hiiraan dadaa ku dhintay oo u dhintay on u n ku miyuusan ahayn arrintaas inu ka jawaabaynu xaq u lahayn miyaysan xaaladdu inaadinimo ahayn miyaysa qusaynayn madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa ka dalbaday xafiiska qaramada midoobay ee magaalada beledweyne in ay kasoo baxaan karaankooda ku aadan dib u dhiska iyo horumarinta guud ee deegaanada maamul goboleedka hirshabelle si wax loogu qabto cabashada dadka deegaanada ah ee wajahaya xaaladaha adag madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa ka dalbaday saraakiisha qaramada midoobay intii kulankooda ay ku jireen in ay si dhowla shaqeeyaan hay-adaha maamul goboleedka hirshabelle kaalina ay ka qaataan sidii loo tayayn lahaa saraakiisha qaramada midoobay ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in maamul goboleedka hirshabelle ay si wanaagsan ula shaqayn doonaan qorshahoodana uu yahay sidii mashaariic ay ugu fulin lahaayeen deegaanada uu maamulo maamul goboleedka hirshabelle kulankan ayaa imaanaya iyadoo wasiiro ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ay eedeyn u jeediyeen dhowaan xafiiska qaramada midoobay ee magaalada beledweyne ay ku sheegeen in aysan wax u qabanin dadka ku dhibaataysan qeybo ka mid a gobolka hiiraan waa markii ugu horeysay oo madaxweynaha iyo wafdigiisa ay la kulmaan saraakiisha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada beledweyne tan iyo markii ay soo gaareen magaalada beledweyne bashiir cabdulla cusmaan radi warson beledweyne